aad baad u mahadsan tahay cali aadan ciidamadii yuhuudda ayaa iskaga baxay waqooyiga naabolis iyagoona weeraro kala duwan wuxuu ku galla ka geystay deegaano ku yaela daanta galbeeda ciidamada yuhuudda ayaa iskaga baxay maanta qeybo ka mida magaalada naabolis iyagoona halkaasi ka geystay jaraamiyo kala duwan oo ay ku xasuuqeen shacabka falastiiniyiinta ilaa wariido falastiiniyiinna ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada gumaystaha yuhuudda iskaga baxeen tuuladiiyo siida oo dhanka waqooyi kaga beegan magaalada naabolis ee daanta galbeed kadib markii halkaasi ka afduubteen nin falastiiniya iyo xaaskiisa dhinaca kale ilaawareedya ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada gumaystaha yuhuudda ay xoog ku galeen xerada camaariya oo dhanka waqooyi kaga beegan magaalada albiira ciidamada yuhuudda ayaa sidoo kale xoog ku galay yaaga waddada garoonka diyaarada ee xaafadda kufra caqab ee waqooyiga magaalada alqudus waxayna halkaasi ka geysteen falal ay ku dhibaateenayeen dadka falastiiniyiinta ah waxay sidoo kale beegsadeen guryo dad ka mid a maxaabiista falastiiniyiinta ee maalintii shalay laga soo daeyay xabsiyada yuhuudda taasoo qayb ka ah xadgudubyada baasan ay ku hayeen dadka ku dhaqan dhulka daanta galbeed taasoo qayb ku ah xadgudubyada baasan ay ku hayeen dadka ku dhaqan dhulka daanta galbeed isla wararka daanta galbeed ayaynu ku jirnaaye maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa qorsheenaya inuu dhanka daanta galbeed u diro guutooyin hor la ooflinaya xasuuqyo ka daran kuwa maanta ka dhacaya gudaha daanta waxayna sheegeen guutooyinkan hadda loo diri rabo gudaha daanta galbeed ay adeegsan doonaan taangiyada dagaalka iyo hubka culus ujeeddada ugu weynna waxay tahay in la dili dad aad u fara badan oo falastiiniyiin ah xoogaa qaar ayaa waxay tilmaamayaan guutooyinka ugu badan ay ka howlgali doonaan magaalada jiniin oo ah magaaladu hadda ka socdo howlgalka militari tani ayaan ah miduuna taniya oo mar kale ku doonaya inuu ku kiciyo guluf dagaaleed maadaama hadda xabad joojin looga jiro gudaha qidaaca ghaza ingiriiska ayaa sheegtay in cunaqabateyntii ugu darneed ay ku soo dhigi doonto ruushka dowladda ingiriiska ayaa waxay shaaca ka qaaday inay soo dhigi doonto cunaqabateen cusub oo ka dhannaha ruushka taasoo lagu xuseeyo sanad guuradii saddexaad ee dagaalka yukrain bayaan ka soo baxay xafiiska wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda ingiriiska ayaa lagu sheegay in iminka la jooga xilligii la hakin lahaa dullaanka isdabajooga ay qaadayaan ciidamada ruushka ee uu hoggaanka u haya valadimir putin cunuqabateynta ugu weyne doo ruushka la saari doono tanii markii uu dagaalka bilowday hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee britain ayaa ku soo beegmaya iyadoo shalay oo eedsabtay ee waddooyinka magaalada london ay iskugu soo baxeen boqolaal ruux oo dhigaya banaanbaxyay ku taageerayaan ukrain waxaa sidoo kale xusid mudan tani ay imaanayso xilli uu khilaaf ka dhexeeya xukuumadaha washington iyo kiev sababo ku aadan hadalka qalafsan ee uu trump ka dhahayo hogaamiyaha ukrain valadimir zeleniski dagaalkan saddexda sano socda ayaa qarxay afariyo labaatankii febraayo labada kun labaiyo labaatanka britain ayaana tanii xilligaas si weyn u taageeraysay ukrain waxayna cunuqabateen ku soo dhigtay moscow iyadoona taageero maaliyadeed iyo mid militarisiinaysa kiev waxayna xuduudu u furteen ka badan laba kun oo qaxooti yukrainiyiin ah xoogaga muqaamada falastiin ayaa si kulul u cambaareeyey go'aan ka soo baxay yuhuudda oo ka dhanna maxaabiista falastiiniyiinta kooxaha muqaamada falastiin ayaa si adag u cambaareeyey maanta oo xadda go'aan ay yuhuudda dib ugu dhigaysa sii diinta maxaabiista falastiiniyiinta iyagoona xuseen go'aankanuu mar kale muujinayo dhuumashada yuhuudda iyo ka baxsashada waajibaadkooda yuhuudda ayaana ku anducuunaysa in maxaabiistooda la bahdilay intii lagu guda jiray xafladda sii deynta taasoo loo fasiray in sahaynada ay ka xanuunsatay kadib markii uu si ikhtiyaaro maxbuus yahuudiya oo la sii deynayay uu madaxa ka dhunkaday laba dagaalyahan oo ka tirsan muqaawamada falastiin mas-uul ka tirsan xafiiska siyaasadda ee kooxda muqaawamada falastiin ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku yidhi sheekada gumaysta ayaa in xafladda maxaabiis wareejinta ay tahay bahdilaad waa sheeko been abuura iyo marmarsiyo looga gol leeyahay in looga baxsado waajibaadka heshiiska wuxuu intaa ku daray xafladda kama jirin wax xaflagaada oo loo geystay maxaabiista balse waxay ka turjumaysaa sida deeqsinimada ee loola dhaqmay maxaabiista muqaawamada falastiin ayaa sabtidii shalay sii deysay lix ka mid a maxaabiista yuhuudda kuwaasoo waa qaybtii ugu dambeysay ee la wareejinaya wejiga koowaad iyo xabajoojintii bilaabatay dabyaaqadii bishii oree janaayo ugu dambeyntii dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay duqiime ay ciidamada ruushka ka geysteen gudaha yukrain xukuumadda moscow ayaa weerar dhanka cirka ku qaaday gudaha dalka yukrain iyagoona halkaasi ka geystay waxyeelo kala duwan oo iskugu jiro dhimasho iyo dhaawac maamulka yukrain ayaa wuxuu dhankiisa sheegay in axaddii maanta ay ciidamada ruushka dalkooda ku soo weerareen ilaa laba boqol lixin toddoba diyaaradood oo aan duuliyo lahayn waxaanuu ka shanqariyay inay soo rideen boqol soddon iyo sideed ka mid a diyaaradahaasi halkay ka baxsadeen raadaarka kuwa intaa ka badan wuxuu sidoo kale sheegay in gantaalo balistika ah ay ciidamada ruushka ku weerareen dhowr magaalo ka tirsan yukrain waxayna geysteen duuqiimahaasi khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jiro mas-uul ka tirsan xukuumadda kiyef ayaa wuxuu bartuu ku leeyahay telegramka ku soo daabacay in duuqiimo ka dhacay magaalooyin kuya laga gaarka magaalada caasimada ee kiyef uu ku dhintay hal ruux halkii ay jiraan kuwo kaloo soo gaareen dhawacyo kala duwan waxaana uu sheegeen dhammaan dadkaee dhawacda kala duwan soo gaareen iminka lagu dabiibayo xarumaha caafimaad guddoomiyaha gobolka odisia ayaa wuxuu isigana sheegay in saddex qofood ay ku dhaawacmeen duqeen diyaaradeedu ka dhacay gudaha gobolkaasi dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukrein ayaa sii xoogeysanayaa iyaduna maanta ay ku beegan tahay saddex sano guuradii ka soo wareegatay dagaalka wararkii caalamka dhegaystayaal caawo anaga intaa